madaxweyne ismaaciil cumar geelle shirkakan waa ka qayb galay waa ka qayb galay qabaqaamadiisii iyo diyaarintiisii wuxuuna boqolkiiba boqol diyaar u ahaa inuu maaragtaanay joogo laakiin cillad farsamo oo ku timiday diyaaraddii uu kor saarnaa ayaa fadhiisan weyday muqdisho marka waxay noqotay qadar inuu dib ugu noqdo dalkiisii jabuuti nabadna uu ku laabtay oo uu ku daadegay laakiin shirka kamuusan maqnayn wuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu shirka kan ka qayb galay oo uu joogo waxa uu xataa sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya in uu xalay isagu kusoo qalqaaliyay imaatinka shirka oo imaatinkiisa isagu u sabab ahaa laakiin nasiib daro uu isagu maanta wuuna jir ahaan fadhiyin laakiin ay iyagu matalayaan marka waxaa joogay wasiirkii jabuuti arrimaha dibadda oo ka qayb galay shirka iyo maaragtaan safaaraddii oo annagu aan nahay kolkaa shirkaasi si buuxda ayaa jamhuuriyadda jabuuti uga qayb gashay